bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duur ee reediyo kismaayo qodobada warka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo mashruuc waxtar u leh beeraleyda ku wareejisay dowlad goboleedka jubbaland dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgal lagu dilay afartan iyo sagaal ka tirsan kooxda al-shabaab galmudug oo walaac ka muujisay xaaladda bani aadanimo deegaanadii laga saaray kooxda al-shabaab ciidamada dowladda soomaaliya oo howlgal kusoo qabtay xubno ka tirsan kooxdaasi al-shabaab wararka dibadda radio kismaayo duhurnimadan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah hogaamiyaal carbeed oo kulan ku yeeshay oo ka yeeshay barwaaqada iyo xasiloonida gobolka
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa duhur khamiis ah sagaal iyo tobanka bisha koowaad sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka intaasi waxay ahaayeen qodobada wararka ugu door kalan imika kusoo dhowaada iyaga oo fidsan dowladda soomaaliya ayaa mashruuc waxtar u leh beeraleyda ku wareejisay dowlad goboleedka jubbaland wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee jubbaland iyo wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta qaranka oo wada jir ah ayaa waxay wasaaradda beeraha jubbaland iyo maamulada degmooyinka baardheere iyo doolow ee gobolka geda ku wareejiyeen kaabayaal biyo-xireen ee dhowaan laga fulin doono deegaanadaasi si loo yareeyo khataraha fatahadaha webiga jubba u geysto dalaga iyo dadka webiyada ka agdhow mashruuca kaabayaasha saxaraha ayaa faa'iido u leh dadkaasi iyadoo inta badan dhibaatooyin ay kala kulmaan xiliyada webiga uu biyo keeno taasi oo keentay in dalagyo badan iyagoo ay u beeran yihiin ay biyo ka qaadaan waana tani waxay noqonaysaa tii ugu horreysay oo loo qabto waxtar weyna u leh dadka beeraleyda ee ku nool labadaasi degmo dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal lagu dilay afartan iyo sagaal ka tirsan kooxda al-shabaab kaafiyo cumar ogaas ayaa warbixinta warkaas faahfaahinaysa ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo militariga ciidanka nabad sugidda soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ee taageera ayaa howlgallo ka dhan ah al-shabaab ku fuliyey tuulada dhagaxow ee u dhow deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellaha dhexe war ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkaasi lagu dilay afartan iyo sagaal ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo wada qorshe ay isugu abaabulayeen xilli ay ku sugnaayeen dulaad shiqaasim ee tuulada dhagaxow sidoo kale dowladda soomaaliya ayaa war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in howlgalka lagu soo celiyey gaadiid dagaal oo ay horey u qaateen kuwaasi oo ku jiray gaari uu saaran yahay qoriga zuugga ah sidoo kale howlgalka lagu soo burburiyey gaadiid dagaal iyo welibana saanad ciidan hal askari oo ka tirsan ciidanka qaranka ayaa ku dhintay inta uu socday howlgalka waxaa sidoo kale dhaawac uu kasoo gaaray saddex kale oo ka tirsan ciidamada ayaa lagu yidhi war ka soo baxay dowladda federaalka warkan ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka xawaaley waxaana weerarkaasi lagu dilay taliyihii guutada saddexaad ee qeybta labaatan iyo toddobaad ee militariga soomaaliya korneyl bashiir maxamed xamuud
aada bay u mahadsan tahay kaafiyo cumar ogaas ayay taasi ahayd galmudug ayaa walaaca ka muujisay xaaladda bani aadanimo deegaanadii ugu dambeeyey ee laga saaray kooxda al-shabaab maxamed naasir bashiir ayaa warbixinta warkaas faahfaahinaya
ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa howlgallo xoogan ka sameeyay deegaano hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug halkaas oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo weerar ku qaaday deegaanka bacaad farax aadan iyo deegaano kale oo dhanka qorax udhac ka xiga ah degmada xaradheere masaafo dhan toban kilomitir ayaa waxa ay dagaal lala galeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa warbaahinta u sheegay in ay khasaaro xoogan gaadhsiiyeen ururka al-shabaab islamarkaana ay sii wadi doonaan ilaa laga saaro deegaanada hoostaga degmada xaradheere warar qaar ee la helaya ayaa sheegaya in howlgalka ay qayb ka ahaayeen diyaarado dagaal kuwaas oo duqeeyey fariisimo ay ku sugnaayeen ururka al-shabaab waxaana saakay goobihii lagu dagaalamayay weli howlgallo ka wado ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya sidii al-shabaab dalka looga xurin lahaa
aada buu u mahadsan yahay maxamed naasir bashiir ayuu kaasi ahaa isla wararka dowladda soomaaliya ayaan ku jirnaaye ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay in howlgal ay kusoo qabteen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab cabdirasaaq xaaji cali cabdulle socoto ayaa warbixinta warkan faahfaahinaya
mas-uuliyiinta galmudug ayaa walaac xoogan ka muujiyey xaalada bilaadinimada ay ka jirta deegaanadii dhowaan laga xoreeyay maleeshiyaadka al-shabaab iyo dadkii ka barakacay deegaanadaasi sida degmooyinka xaradheer ee galacad iyo ceeldheer agaasimaha gargaarka musiibooyinka wasaaradda gargaarka galmudug maxamed cabdulaahi cali ayaa sheegay in waxyaabaha ugu daran haysata ay yihiin biyo la-aan kadib markii maleeshiyaadka al-shabaab ceelihii ay biyihii ka cabi jireen ay dugeen agaasimaha wareysi siiyey warbaahinta ayaa sheegay in dadka sidoo kale ay u baahan yihiin inay dib u dejin ay helaan maadaama ay ka barakaceen deegaanadii inta badan lagu dagaalamay ugu dambeyntii waxa uu ugu baaqay dowladda soomaaliya iyo galmudug in dadka ku nool deegaanadaasi la gaarsiiyo agab iyo cuntooyin ku filan
aada buu u mahadsan yahay cabdirasaaq xaaji cali cabdulle ayuu kaasi ahaa halka warka aad kala socotaan waa reediyo kismaayo akhbaaraadka caalamka ayaa inoo soo socda ha yeeshee xubinta ciyaaraha isla cabdirasaaq xaaji cali cabdulle socoto cabdirasaaq aad baad u mahadsan tahay afka xaaji ku bilaabay dhegeystayaal kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa taako xun u dhigtay kooxda kubadda cagta ee crystal palace laada xora oo dhalisay crystal palace waqtiga dhimashada ciyaarta ayaa guul muhiima ugu hortagtay kooxda kubadda cagta ee manchester united oo ku qasabtay in barbaro hal iyo hal ah ee ciyaartaasi ay inta badan isla dhaaf waayeen goolkii qeybtii hore ee dhalisay kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa inta badan sabab u noqotay in kooxda kubadda cagta ee crystal palace ay barbareyso kulanka waa mid aada u xiiso badan oo inta badan labada dhinac ay soo bandhigeen qaab ciyaareed aada wanaagsan haddii idin ku celiyo muddae qeybaa warkaa ka dhiman
aada buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdirasaaq xaaji cali cabdulle socoto oo inala socodsiinay xubintii ciyaaraha akhbaaraadka caalamka ayaanu aadaynaa hogaamiyaal carbeed oo kulan ka yeeshay barwaaqada iyo xasiloonida gobolka madaxweynaha dalka imaaraadka carabta ee midowday midowda u i a sheekh maxamed bin zayn al nahyani ayaa waxa uu martigeliyey kulan wadatashi ah oo ay kasoo qeybgelayaan madax ka kala socoto shan waddan oo ka tirsan golaha iskaashiga carabta carbeed g c c iyo dalka masar kulankaasi oo lagu qabtay caasimadda imaaraadka carabta ee abudabay ayaa waxaa isku wada arkay madaxweynayaasha madaxweynaha martida loo ahaa sheekh maxamed bin useyn amiirka khatar sheekh tamiim iyo madaxweynaha dalka masar cabdifataax al siisi sidoo kale waxaa qeyb ka ahaa suldaanka dalka cumaan iyo xubno kale hadafka guud ee shirka wadatashiga ee lixda hogaamiye carbeed waxa uu ahaa inay wada lafaguraan ajando ciwaankiisu ahaa barwaaqada iyo xasiloonida gobolka hogaamiyaashan ayaa waxa ay kaloo isla eegeen xiriirada walaatinimo ee u dhexeeya dowladahooda gaar ahaan horumarinta maalgashiga barwaaqada iyo deganaanshaha mandiqada iyo howlaha wadajirka iskaashiga iyo isdhexgalka bulshada gobolka hogaamiyaasha ayaa waxay isku raaceen inay la tashiyo ka yeeshaan arrimaha kusoo kordha xaaladda mandiqada iyo caalamka iyo in la dhowro daris wanaagga la xiriirta madax banaanida dal kasta iyo in laga fogaado faragelinta arrimaha gudaha ee dalal kale warkii aad kala socoteen reediyo kismaayo duhurnimadan waa inaga intaa warkan warkiisa xiga nabadgelyo